wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka ay dib uga baxeen deegaano ay dhowaan ka qabsadeen ururka al-shabaab ma cadda sababta laakiin qaar ka mida mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay xeelad dagaal dib uga gurteen oo aanay jirin al-shabaab awood oga saaray maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ku sugan magaalada maxaas
ilaa iyo saddex waddo ayaa lagu socday wadda jiinka webiga marta oo la yaqaano marta booco iyo maaratay daay iyo dhulkaas oo dhan marto ilaa jicigow ilaa buuliburda hoos waa lagu socday waxaa kaloo lagu socday jidka laamiga haydheer ee isku xira gobolada dhexe ee soomaaliya waqooyi iyo maarata bari iyo koonfur isku xira ee dhex mara gobolka hiiraan waxaa kaloo lagu socday jidka ka sarreeya ee maratay dhulka buurleyda ka sarreeya dullada loo yaqaano maratay ilaa boqokuri saddexdaas jid ayaa lagu socdaa inta aan aniga goobjooga u ahay waxaan dhankaa boqokuri ayaan jiraa meesha markay furin dagaal tahay boqokuri waa meelan hadda qabsanay oo furin dagaal ah waxaa jira taagsiga ay ciidanku isticmaalaan oo laga yaabo meel inay ka guuraan meel kalena ay uga guuraan laga yaabo taasi ma aha markaa in ay tahay in dib loo soo noqday oo cadowgii al-shabaab ay qabsadeen meel ama nimanka argagixisadaah ay qabsadeen meel ma aha ciidanka tayada ugu fiicneed ayuu joogaa niyada ugu fiicneed ayuu haayaa dad qaaliya ayaa ku dhintay meeshaas oo kamid yaha nabadoonkii guud oad og tahay dagaalkii ugu dambeeya hadda dhacay oo gobolkan hiiraan iyo giiga soomaalida si fiican looga yaqaano macnaheedu waxay tahay odayaashii dhaqanka ee ayagoo maratay ishaag wax dila aan la aqoonin oo nimankaasi ay maratay si arxandaraya u laynayeen inay furunta hore maanta ku dhintaan qiimo weyn ayuu noo sameeyey taalowna noo yahay dhiiggiisa baxayna wuxuu noqonayaa dhiig ummadda soomaaliyeed udaasi darteed waxaa jiri karta in bar si istraatiijiya looga wareego bar kalena loo wareego cadowga si loo bacsado waa jirtaa barabaganda oo cadowga soo dhex marsanaya dad badan iyo maaragtay shag waxaan micno lahayn oo ka shaqaynayo laakiin waxaan ku caddaynayaa goobo oo oo maaragtay sidaa looga baxay ama laga sikaday ama dhinac laga degay waa jiraan laakiin dib ubax weyn oo laga baxay cadowgii dib ugu soo laabteen ma jirto cabdi fataax sidaad hadalkaa ku dhufataba waxaa jira eedeymo badan oo soo baxaya oo sheegaya in marka dagaalku bilowday dad badan oo siyaasiyiina oo aad ku jirto ay fursad ka dhex arkeen oo ay doonayaan inay kasoo dhex muuqdaan ciidamada maleeshiyaadka ah ee dowladda ka garab dagaalamaya si maqaamkooda siyaasadeed ay u kordhiyaan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte oo isna ka hadlayey maxaasna wuxuu sheegay in ay jiraan dad xagla daacinaya hawsha ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay kula kula dagaalamayaan al-shabaab eedaha soo baxaya maxaad ka og tahay walaal horta waxaa jirta aniga cabdifataax xasan afrax guddoomiyihii hore gobolka hiiraan siyaasi kasoo jeeda oo soomaalida gobolkaas kasoo jeedana ah waxaan umalaynayaa labada kun iyo si rasmiya lagu arkay goobaha oo cadowga lagu dagaalamaya labada kun iyo sagaalkii markii aan feerfeer kasoo bilaabay waxaan meeshaas keenay naftaydii iyo maalkayga iyo waktigeydii saddexdaas ayaan keenay ilaa haddana waa aan ku jiray cabdifataax ninka yidhahda soomaalida waa taqaanaa reerhiiraanna waa yaqaanin waa cabdifataaxi isma bedelin eedeymaha la sheegana wax aniga igu saabsan hadday yihiin aniga weligey waa eed waa maqli jiray laysaaro qofkuna soomaali qof waxhaaya ayaa la eedeyaa nin waxhaaya ayaa la eedeya anigu waxaan haayaa waxaan haayaa waxay tahay naftayda iyo maalkayga iyo waktigayga inaan u huro maratay ummadda soomaaliyeed si ay beri maalmaha kamida aan u arko ayagoo ku nool xor waxyaalaha barabagandada raqiisyada marka weligood bay soco jireen marka waxaa kale soo jirta sidaad xustay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayt cusmaan halganka ayuu dadka calaamadaha u yahay kamid yahay oo ugu qiimaha badan oo ku jira uu kamid yahay walaalkay cali jayta ii sheeg waana isla joognaa wax khilaafahoon arkay iyo wax dhibaataha ummadda soomaalida ka dhex taaganna ma jiraan midna waaba ku raacsan oo dad inay haragaardaamiyaan dadaalkaasi rabaaho al-shabaabka si duban ula shaqeeya way jiraan wayna jiri karaan waana cadowga waxyaabaha uu rabo inaan midaysnaano oo anaga aan mid ahaanna ayaana loo gudbi karaa arrintaas midnimadu waa guusheen waxaanan aaminsanahay inaan midaysannahay ka midaysannahay hadafka guud ka midaysannahay midka gaarka ah arrinta kale soo xusto ah in laga soo muuqdo oo macnaha soomaalida mataqaana igu sawir oo beriya dambe ka bilaabatay taasi anigu weligey kuma jirin taarikhdiidana waa la yaqaanaa waxaa la rabaa mas-uuliyiin badan way yimaadeen xilna way ku raadsadaan waa la ogaya barabaganda siyaasadeed waa lagu samaysaa laakiin un waa kala muuqanaysaa waana kala baxaysaa midda barabagandada siyaasadeed iyo midda dhabka ah cabdi fataax dagaalka lagula jira al-shabaab muddo badan bay dhulkaas ku sugnaayeen inkastoo aan ognahay in meelo teelteela iyo tiro yar ay ku joogeen tuulooyinka badankood haddana waxaa lagu xisaabinaya dhul al-shabaab ay ka talinayeen si degdeg ayaa looga faramuroojiyey oo meelo badan aad uga qabsateen ilaa aad ku dhawaateen inaad ku dhawaaqdaan in gobolka o dhan laga xoreeyey marka cabsi ma ka qabtaan in al-shabaab awood leh oo xoog leh ay kusoo noqdaan meelaha laga xoreeyey adigoo eegaya istraatiijiyadda iyo khibradda aad u leedahay deegaanka iyo maleeshiyaadka ku sugan ee al-shabaab aniga muddo aan saddex iyo toban sano maadaama aan ku jiray in ka badan nimankaas la dagaalankooda aad ayaan u aqaanaa sida ay maanta yihiin iyo sida deegaanku yahay way kala duwan tahay awood al-shabaab oo wadankan kusoo noqonaysa ama argagixisadaas oo wadankan kusoo noqonaysa anaa ku xaqiijinaya ma jirayso taas taasi ma jirayso aba ku riyoontaas awoodda meeshaan taallo oo nimankaasi baacsanaysa oo muddada labada bilooda iyo ka dheeriga ah si toos hadda u baacsanaysaa awooddii inay sii korato moogiye ma yaraanin meeshiidii ayayna taagan tahay mana umalaynaya inay soo noqonayaan nimankaasi dabcan hiiraan keliya ayaa al-shabaab hadda dagaalka xooggiisu ka socdaa oo lagaga soo horjeedaa haddiiba ay dhacdo inaad hiiraan ka xoreysaan oo weli gobolladii kaleeda ku xeernaa ay joogaan khatar intee leeg ayay idinku haysaa reebta iyo gobolka hiiraan xuduudkeeda inta ugu dhexaysay nimankaasi ay marin u noqotay iyo meelay maaragtay dugaal ka dhigtaan labada degmo uu kuu sheego ceelbuur iyo degmada kaleete aadan jamaal ee labada gobol ee shabeellada dhexe iyo ka tirsan galguduud waxa waaye waa muhiim labadaasi magaalo in la qabto waana niman isticmaali yaqaana faastiga qabiilka iyo dadka inay isku dhuftaan qayb kamida dagaalkooda dowladda soomaaliya marka waxna u codsanaya waxa waa labadaasi degmo inay tagaan inaan ka fogaano wax kasta oo nimankaas noogu usii yeeli karo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo u waramayey maxamed colaad xasan